bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobadaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaa hubaysanaa oo burcad ah oo muwaadin soomaaliyeed ku dilay gudaha dalka koonfur afrika
dowladda federaalka soomaaliya oo soo dhaweysay howlgalka uu maraykanku ku dilay hogaamiyihii ururka daacish ee soomaaliya
wasaare xamse cabdi barre oo sheegay in dowladda ay caqabad ka wajahayso qabiilada iyo kala arti duwanaanshaha culammada soomaaliyeed
wafdi ka socday dowladda federaalka iyo qatar oo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose isbitaal loogu magac daray london fertility center oo lagu daaweynayo dhalmala-aanta iyo xanuunada cudurka sakarowga oo laga daafuray magaalada muqdisho
tababar ku saabsan dabagalka iyo daraaseynta cudurada xoolaha oo loo qabtay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha oo muqdisho lagu soo gebagabeeyey
dibaddana waxaa ugu waaweyn dalalka suudaan iyo etoobiya oo ka heshiiyey murankii biyoxireenka webiga niil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaataniyo toddobada bisha koowaad sanada labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan aynu ku bilownee faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay dalka koonfur afrika waxaa saacadii lasoo dhaafay gudaha dalka koonfur afrika lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray maxamed bayle xuseen oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed waxaana dilkiisa uu ka dhacay goob dukaana uu ku lahaa deegaanka ama magaalo madaxda gobolka lagu gobolka mabaluunka ee dalka koonfur afrika waxaa la sheegay in dabli hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah ay dileen muwaadinka soomaaliyeed islamarkaana waxa ay sheegeen in ay doonay waxaa la sheegay inay doonayeen in dhac u geystaan balse ay rasaas qeybaha sare jirkiisa kagu dhufteen xilli uu ku sugnaa dukaan uu iibinayay fiidnimadii hore xalay waxa uu ka shaqeynayay dukaankiisa oo u furnaa maadaama uu beero halkaas ay ku yaalaan islamarkaana sidoo kale ay ka agdhawaayeen dukaamo kale oo ay doonayeen inay burcadda u galaan dableyda rasaas ay ku fureen oo haleeshay marxuumka walaalkan ah kadibna wixii ay ka gaareen ayay hore ayay ka qaateen dukaanka ayaa sidoo kalena dhibaato kale aysan u geysan muwaadiniin kale soomaaliyeed goobta ku sugnaa ayuu yiri mid kamid ah ganacsada soomaaliyeed ee dalka koonfur africa ku nool ciidamada ammaanka booliiska ayaa goobta gaaray islamarkaana waxa ay sameeyeen baaritaano ay ku baadgoobayeen kooxii hubeysnaa ee burcadda ahaa islamarkaana dilay muwaadinka soomaaliyeed ee lagu magacaabi jiray allah u naxariiste maxamed bayle xuseen oo kamid ah ganacsada koonfur africa iyadoona booliiska ilaa haatan baaritaankaasi ay sameeyeen waxna natiijo ah aysan kasoo bixin si kastaba dalka koonfur africa ayaa waxauu yahay dal inta badan dhibaatooyin kala duwan loogu geystaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaas ku ganacsada sidoo kalena ma jirto cid is ka xil saartay oo dowladda federaalka iyo safaaradda dowladda federaalka soomaaliya ku leedaha dalkaas oo ay wax kaga qabanayaan dhibaatooyinka soomaalida markasta loogu geysanayo dalkaas oo ay kamid tahay dirarka iyo sidoo kale boobka loo geysanayo hantida muwaadiniinta soomaaliyed ay ku leeyihiin dalka koonfur africa
dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo dhaweysay howlgal uu maraykanku ku dilay hogaamiyihii ururka daacish ee soomaaliya dowlada federaalk waa dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay dileen hogaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha cal miskaad ee ku yaala maamul goboleedka puntland war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda difaaca ee mareykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro bilaal al suudaani oo ah hogaamiyaha daacish ee soomaaliya mareykanka ayaa sheegay in al suudaani ay la dhinteen toban kale inkastoo mareykanku uu doonayay inuu qabto balse sida la tilmaamay dagaalyahano la joogay al suudaani ay iska caabin sameeyeen howlgalkan ayaa mareykanku sheegay inaanay waxba ku noqon ciidamada mareykanka mareykanku waxay sheegeen inay fulinta howlgalkan ku wareejiyeen dowladda soomaaliya la taliyaha amniga qaranka ee dowladda soomaaliya xuseen sheekh cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladda soomaaliya ay soo dhaweysay howlgalka uu mareykanku ku dilay hogaamiyaha daacishka soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa markii ugu horeysay ka hadlay caqabadaha ay dowladda ka wajahayso arrimaha qabiilka isagoo ka dalbaday culimmada soomaaliyeed in ay sidoo kale ka shaqeeyaan sidii sare loo qaadi lahaa wacyiga bulshada xamse oo ka hadlayay munaasabadii shal lagu soo xirayay shirka culimmada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in qabiilku hortaagan yahay qiimihii wadanku yeelan lahaa islamarkaana uu dhibaato ku hayo dowladda waa suu hadalku dhigay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre waxa uu sheegay in arrintaasi dowladda dhibaato xoogan ay ka wajahayso sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay kala arkiduwanaanshaha culimmada soomaaliyeed wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in culimmada ay isku tixgeliyaan fikirkooda isagoo tilmaamay in wax dhibaato aysan lahayn in culimmada ay ka kala hadlaan masaajido wuxuu sidoo kale ka dalbaday culimmada in ay wacyigelin u sameeyaan bulshada soomaaliyeed
qabiiltu inagu hayana waabaad ogtihiin iyo dhibku inagu soo gaadhsiiyey ilaa haddana inagu hayo qabiilku wuu hortaagan yahay dhibaata ayuu ku hayaa dalka tuugga lama cayrin karo haddii la cayriyo saf baa la soo gelayaa odaygii iyo sheekhii iyo xildhibaankii iyo wasiirkii kulligood way difaacayaan tuugga caadi bay u difaacayaan xataa hadduu shabaab yahay way difaacayaan waa ogtihiin annagaa dirsanay oo shabaabku noogu dira hadda waas ogtihiin wax ka socda hadda meelahaas la qabtay annagaa adeer dirsanay oo waxaan dhahnay shabaabku noogu dhex jiro maxaanku dhahaa dadka nooga soo qaqabo waxaasaan dhahnay haddana ayakii bulaynayaa markuu soo galo isqarxinayaa marka culayskaasaa jira inaan marka isku dhex wadno ayaan u baahannahay canaasirtaas way isku fashilmeen waan isku wadila'nahay tab aan isugu wadno inaan hello waaye maadaama halkan ay yihiin dadkii murabiinta dadkii tarbiyanayay waa inaan helnaa dad allahu akbartooda rumaysanaya diintooda oo ku dhegan qabiilna ah qabiilka ilahba dadka ka dhaliyey wadaniyiin ah dalkoodana jecel mid walbana ka kale inuusan ku xadgudbin oo qabiilku meel buu leeyahay meeshiis inuusan soo dhaafin oo halkiisa lagu hayo diintuna waa diintaas dee qofkii dowladdii iyo noloshii iyo dhammaan wixii oo dhan hagaysa laakiin waa in aan lagu xadgudbin oo waa meesha hadda la leeyahay dowladdu ha ka ilaalisee uusan intuu qof iska imaado meeshu rabo uusan u jeedin waddanka dalka in la jeclaysiyaan u baahannahay dowladda in dadka la jeclaysiyaan u baahannahay waxaan u baahannahay in aan dadkeenu ogaadno oo la baro dowlad la-aan inaan dal jiraynin dalla inuusan jirayn dowlad la-aan diinna inaan la haysan karin la habayn karin la noolaan karin dowlad iyo dal la-aan sidaa darteed waa in dowladnimada iyo dalka dadka la jeclaysiiye waay oo ay tarbiyada gasho iyo masaajidka kasoo masaajidka inay gasho waay waa la sheegaa oo mar walba de waa la akhriyaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuu jeclaa maka markuu kasii baxay sidanuu yidhi dhammaan kulli dhammaan intaasoo dhan waa la fasiraa laakiin markaad u noqoto caalamka oo practicalka markaad timaado iyo camaliga waxaa kuu soo baxaysa tarbiyadeennu inay meelahaas ay dhabandhuuqo ka leedahay ama aysan isan si fiican maaragtay isula sinayn meeshaas ma sinno waa markii igu horreysay oon arko culimmada iyadoo tashkiilaadkoodan kala duwan iyo jamacaadkoodan kala duwan oo saan isula fadhiya oo bayaan isla soo saaraya oo sidaan u kaftamaya oo sidaan u wada hadlaya waa markii koowaad oo aniga aan arka waay sidaa darteed waa horumar waana bogaadinaynaa waxaan rajaynayaa halkan ay ka bilaabatay waa in wax la wada yeeshaa oo masaajidda la wada yeeshaa oo dhib ma leh masaajidkaad joogto inuu ka istaago nin kale oo jamaaco kale ka yimid oo deedna weliba fikirkiisa uu ka sheego wax dhiba ma leh iska dhegayso ogolow in lagula nool yahay ogolow in lagu khilaafsan yahay ogolow beesh aragtidiisa ha jeetiyo adigana iska isku nab waxoogaa waxoogaa isku xaji
wafdi ka socday dowladda federaalka soomaaliya oo ay qeyb ka yihiin dowladda qatar ayaa gaaray kismaayo ee xarunta waa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gudoomiyaha hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka kala socotay dowladda qatar iyo hay-ad waa hay-adda qatar jareti iyo sanduuqa horumarinta dowladda qatar ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka jubbaland waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland gudoomiyaha hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka iyo mas-uuliyiinta ka socday dowladda qatar ayaa si wadajir ah magaalada kismaayo kaga daafuray waa kaga daafuri doono mashruuca gargaarka raashin lagu gaarsiin doono afartan iyo lix kun oo qoys guud ahaan dalka gudihiisa oo ay dowladda qatar maalgeliso
markana haddii eegno xisbitaal loogu magac daray london aan halkaas ku celiyo isbitaal loogu magac daray london fertility center oo lagu daaweynayo dhalmala-aanta iyo xanuunada cudurka sakarowga oo laga daafuray magaalada muqdisho xasan salaad laki ayaa warkaan faahfaahinaya isbitaal loogu magac daray london fertility center oo ah isbitaal ka shaqeynaya dadka dhalmala-aanta haysata cancer screening iyo diabetig oo ah dadka macaanka ama sokorta qaba ayaa laga furay gudaha magaalada muqdisho isbitaalkan ayaa adeegyada kala duwan ee bulshada u qabanaya waxay uga faa-iideysan doonaan in ay helaan adeegyadaasi iyagoo u aadi jiray waddanka dibaddiisa maxamuud xaashi axmed ayaa si weyn waxa uga hadlayaa ahmiyadda isbitaalka uu furay doctor cabdikariim maxamed mire oo ah madaxa ugu sarreeya ee xarunta london fertility center oo isagu doorbiday in bulshada soomaaliyeed baahiyaa adeegan usoo bandhigay cabdikariin wuxuu wax ku bartay ingiriiska ayaduu ka shaqeeyey waxaana naqirayaa inuu ka shaqeeyey lixiyo tobankii sano ugu dambeysay caafimaadka ingiriiska national health for u k inuu u shaqeeyey xirfadaha la sheegahaya iyo shaqada uu qaban jirayna waa midda ku qoran meeshaan oo ku faahsan marka waxaan rajaynayaa waxaa weeye faa'iido soomaalida usoo hoyatay iyo dalka iyo dadka waxaa bilaabanaysaa ama jirtay intii muddaha socotayba haddeer aanna u rajaynaynaa inay soo badato doctor cabdinuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda islamarkaana ah dhakhtarka cudurada caruurta oo ka hadlay madasha ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ay u leedahay in bulshada soomaaliyeed ay helaan adeegyada uu bixinaya isbitaalkan london fertility center kaasi oo ah adeega dhalmala-aanta cancer screening iyo weliba diabetic
doctor cabdikariin maxamed mire oo maanta daaha furaya shaqo cusub oo aada muhiim u ah gaar ahaan bahdannada caafimaadka qeyb muhim ah oo la odhan karo way maqnayd ayaa maanta halkan lagu daahfurhayaa waa hambalyeynaynaa waxaana leeyahay ilaahay ha barakeeyo dadkana haddaan wax yar u iftiimiyo cabdikariin waa nin khabiir ah dictoor khabiira oo muddo dheer ka shaqaynaya dhulkaas sida hadda maxamuud uu sheegay doctor aweys xirse xaashi oo ku hadlayay magaca dhakhaatiirta ayaa isna soo qaatay sida ay u wanaagsan tahay in waddanka uu helo dhakhaatiir iyo adeegyo caafimaad oo casri ah
markii loo fiirsho baahiyada ka jira soomaaliya dhammaanteed iyo soo kordhinta ayaantan dambe ay kusoo kordhayaan qeybaha kala duwan ee horumarinta looga wada arrimaha caafimaadka wuxuu ka mid yahay doctoorka noo keenay london fertility center dhakhaatiirta mudan in maaragtay lagu qoro baalka dahabka sababtoo ah waxaa jiro kaysas badan oo u baahnaa gudaha in lagu xalliyo fududaa waxaa loo qaban lahaa in loo qaado dalka dibaddiisa waxaa laga yaabaa qof hooya oon sugayso ilmo ama aabba intaasoo sana sugaayay in ay ka qaldaneed waxa ugu yaroo ah waxa uu isticmaalayo ama jirkiisa elementiska laga rabo sida fitamiinada ama waxyaabaha lamidka ah waxaa laga yaabaa intaas oo u baahan laba kiniini ama wax lamid ah in inta la baaro la ogaado xaaladda meesha ay ka jirto la yidhaahdo intaana u baahneed isagoona loo samayninba abuurisba loo samayna loogu saxo inuu u qaato safar u aado hindiya u aado turki u aado dr cabdikariim maxamed mire madaxa ugu sarreeya ee xarunta london fertility center oo madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida ay uga gooneyd go-aan qaadashada ku aadan in gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho uu ka furay isbitaalkan ee tan ah hawsha aan qabanayo haddii la ahidmo ee sida akhyaarta ee xuseen hawsha aan qabanayo waxay isugu jirtaa micropology oo dee dadka medical fielka yaqaana public health england ay mas-uul ka tahay u k waana infection oo dhan hadday tahay virus dadka dhakhaatiirta garanaya ama bacteria ama parasite ama fungi waa diagnosiskii iyo daweyntii dhakhtarka wuxuu xusay viralod inaan hayno viralodkina waan samaynaynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo ku jira screening kansarka early stage haddii la ogaado qofka laga helo xal buu leeyahay fa micnaha ugu badnaan waxay yidhahdaan 90 percent waxaa suuragal qofkaas inuu badbaado waa fast stage marka qofka laga helo screeninka marka faa'iiduu leeyahay taasaa ka mida kansarada aan screening ku samaynayna waxaa ugu badnaan doona h b v waa kansarka qaybta taranka ragga iyo dumarkaba gala iyo kansarada kale sida prostateka ka mida breast cancerkana ayadana kusoo dari doona haddii la haydmo sidoo kale waxaan screening ku samayn doonaa leukemiyada iyo wixii lamid ah infertilityga ayaa la xusay infertilityga waa qayb muhiima inta badan dadku waxay ku eedeeyaan taran la-aanta dumarka inay yihiin waxa maadaama ilmaha ay hooyada qaadayso laakiin waxaan idin xaqiijinayaa boqolkiiba konton iyo kow taran la-aanta raggay ka timaadaa xasale kislaad xasaraadi iyo telefishinka dalsan muqdisho
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen radio dalsan idinna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel